wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug oo ay weheliyaan maamulka gobolka galgaduud iyo kan degmada guriceel ayaa deegaanka maroodi leh ka dhagax dhigay warbiyoodyo munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ku wehelinayay wasiiro maamulka gobolka galgaduud kan degmada guriceel aqoon-yahano ganacsato iyo martisharaf kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug cabduqaadir shire warsame ayaa ka warramaya ahamiyadda warbiyoodkan inaan maanta dhagax dhigno shan warood oo ka mid ah warihii loogu talagalay sanadkan in gobolka laga fuliyo hadduu ilaah yidhaahdo maanta oo ay bishu diseembar tahay toban waxaan halkan ka dhagax dhigaynaa shan xurfadood ama shan warood oo dowladda galmudug iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo mashruuca barwaaqo ay ka fulinayaan deegaanka laba ka mida oo ah gobolka mudug deegaanka toore iyo doclo ooman iyo saddex deegaan oo ka mid ah galgaduud sida nagaadweyn laasow maroodile oo aan maanta joogno waxaan jeclahay mar kale inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta goobta ku sugan maanta goobtan aynu ku sugannahay waxaan ka dhagax dhigaynaa shantaas xurfadood dhagaxdhigoodii deegaanku wuu kala fog yahay meel walba lama aadi karo laakiin waxaan go'aansanay insha allahu tacaala degmada guriceel ee deegaankan ka mid a ayaa nasiib u yeeshay in maanta aynu ka dhagax dhigno waxaan dadka reer maroodile aan kula dardaarmayaa in xurfaddan ay ilaashadaan ka taxadaraan ayagaa iska leh ayagay anfacaysaa insha allahu tacaala inay ilgooniya ay ku fiiriyaan gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali ganey iyo gudoomiyaha degmada guriceel faarax cabdi macalin ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka soo shaqaysay mashruucan waxaanu joognaa maroodile oo ka mid ah mashruuca barwaaqo bero uu ka dhisahayo waro uu dadka ugu talagalay dhulka oomanaha degan war ka mid ah ayaan joognaa halkaanaan rabnaa mashruucii inaan ka dhagax dhigno oon ka bilowno oo maanta magaaladan ama deegaankan maroodile waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqaysay oo mashruuca barwaaqo oo sida magaciisuba yahaa barwaaqo ah dad aad iyo aad u qaybo badanna ay hawshaa ay wadaan iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta oo lafdhabar u ah arrintan waxaan leenahay iyo cid kastoo gacan ka geysasaba waa ku mahadsan tihiin biyahan iyo warahan in badan bay markii roobku yimaadana ay dhaafi jireen dadka markii roobku dhammaadana aad baa loogu qabi jiray baahi badan marka waxaan filayaa inay baahidaas hadda ay meesha ka bixi doonto waxaan leeyahay mar labaad maamulka degmada iyo wasaaradda iyo xildhibaankeenna iyo deegaanka odayaashiisa iyo wax oo dhanba waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waana iska kaashan doonnaa haddii ilaahay idmo in billigan fiican kuwa kalena waa noo imaan doonaan oo ka waaweyn sida wasiirka uu noo sheegi doono marka waxaan leenahay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa maanta waxaa sharaf noo ah inaan deegaanka maroodile ee degmada gurceel aan u joogno halkan in laga dhagax dhigo mashruuc loogu talagalay in lagu sameeyo warabiyoodyo si looga faa'iidaysto biyaha xilli roobaadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mahadcelin allah kadib wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug sidoo kaleeto tiimka mashruuca barwaaqo iyo cid walba oo kaalin ku laheyd brograamkan fulintiisa waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis in mashruucan sidii loogu talagalay uu fuli doono si nabad ah oo nabadgelyaana uu ku dhammaan doono bulshadeennuna ay sidii loogu talagalay uga faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala annagana ka maamul degmo ahaan waxaan damaanad qaadaynaa inta deegaankeenna laga samaynayo inuu sidii loogu talagalay oo siyaasaddii dowladda ahayd oo u fulo wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudugga ayaa muddooyinkan waxa ay deegaano iyo degmooyin ka tirsan galmudug ka waday qorshayaal lagu horumarinayo biyaha